wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir oo magaalada muqdisho ka daafuray hanaanka lagu qaadanayo saddex kun oo macalin ayaa sheegay in baahida loo qabo macalimiinta aanay ku filayn saddex kun oo macalin balse bilow ay u yihiin boqol iyo labaatan kun oo macalin oo u qorsheysan wasaaradda waxbarashada dalka in ay shaqo geliso si ubadka soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho taya leh saddex kun tiro aada iyo aada u yar waayo sababtoo ah waxaan u baahannahay boqol iyo labaatan kun oo macalin baan u baahannahay saddex kun intee ka dhan tahay boqolkii saddex haataa ma dhamo waa isweydiinay ma mudan tahay saddex kun inaan u dabaaldegno innagoo boqol kun iyo ka badanna laga sugaayo waxaan dhahnay waa mudan tahay si aan ugu mahad celinno kuwa saddexdaas kun nagu taageeray oo ah shacabka soomaaliyeed way mudan yihiin marka iyagaan runtii aada iyo aad yaan ugu mahad celinaynaa waxaan runtii aanan iloobi karin howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo u istaagay oo markii aan dhahnay jidkaana la qaadayaa oo jidka ay og yihiin inuu adag yahay dusha saartay inay qaataan hubinta shahaadada keliya oo tallaabada ugu horreysa ee la qaadayo waxaa ka shaqaynaya labaatan qof oo laga bilaabo maanta markii la daah furo markiiba arkaya shahaadada qofka uu soo gudbiyey kadibna hubinaayo inay sax tahay iyo in kale imtixaanka sidoo kaleeto imtixaankana waxaa lagu qaadayaa dowlad goboleedyada lagu qaadayaa ugu yaraan laba goobood ama saddex goobood oo dowlad goboleedyada ay soo codsadeen dadka soo codsaday ayaa lagu qaadi doonaa insha allah tababarka waxa uu ka dhacayaa gobolka banaadir iyo xarumaha ay ku yaalaan macaahidda tababarka macalimiinta ee dowlad goboleedyada waxaa hadaayey aanan halkan lagu sheegin in saddex kunoo macalin la qaadanayo marka la sheegay saddexda kunoo macalin waxa ay gelayaan ee lasoo xulo tababar deg deg ah ayay gelayaan oo lix bilood socon doono oo full time ah saacadad soconaya maaha kii oo khamiista iyo jimcada iyo onlinea lagu dhigaa iyo aqoon dirsad waayo iyo iska soo tuur iyo kuwaas ma aha macalimiinta la xusho arday bay noqonayaan lixda bilood ee soo socota jaamacaddu doon ha ka soo baxo waxa uu doonana ha soo barto laakiin waxaa la barayaa habka waxbarista waxaa la barayaa dhaqanka wadaninimada dhaqanka islaamnimada edabta iyo anshaxa iyo habka uu macalinku u noqon lahaa tusaale bulshadu ay leedahay oo barbaariyo ah ma aha keliya macalin jeelse iyo inta loo dhiibo keliya noqon doono inta ku guulaysato tababarkaas ayaa noqon doonta macallimiin